degmada jowhar shacabkeena degan aada bay u faraxsan yihiin caasimadii shabhir ee meeshii hirshabelle heleen aada iyo aadayna ugu faraxsan yihiin waana soo dhaweynayaan soomaalina waxaan leenaha ku soo dhawaadsadeen
waan gartay guddoomiye adoo aada u mahadsan telefoonka codkaaga xoogaa wuu naga gaabtay adoo afka usoo dhaweynaya caasimada hadda waa si kumeel gaar ah marka shacabku ma jeclaan lahaayeen in caasimadii rasmiga looga dhigo
meel gaar ma rasmi waayo dastuurka lagu qoray ergaduna waa ansixisay marka caasimada waa sida rasmiga ahayd waaye markii haddii ergadu ansixisay dastuurkana lagu qoray aada iyo aadayna dadka deegaanka ay ugu faraxsan yihiin waana soo dhaweynayaan waan gartay guddoomiye halkii horay ee caas- ee kan caasimada jowhar u ahayd xarumaha dowladda ma laga bedeli doonaa oo goobo cusub miyaa la aas-aasi doonaa
weli waa warkaas wuu dhiman yahay horta marcale masaar hala sameeyo golihii dowladda hala dhiso kabacdi go-aan la qaadan doonaa insha allah
waan gartay ciidamada hadda booliiska oo kale ka waran wada shaqeynta shacabka kala dhexeysa jowhar
shaqada hadda ugu xooga badan nabashadeedaba hadda gudaha oo degmada dhexdeeda booliiska iyo nabad sugidda oo meesha amniga shir kasoo dhalaaliyeysa waaye aada iyo aad ina shaqada ay u wadaan shacabka iyo booliiskana waa isku xiran yihiin oo waa wada shaqeynaa ka dhexaysa waan gartay goobaha oo kale madaxdu ay ku sugan yihiin oo kale ma booliiska ayaa suga mise ciidamo kale
booliiskaas oo xafiisyada iyo guryaha iyo madaxda kuhoyataba intaas waxaa jooga booliiskaa jooga
waan gartay guddoomiye dhanka kale ka waran mar hadiiba caasimada ay noqotay goobihii waxbarashada iyo caafimaadka oo kale
caasimadii maadaama ay naqatay waxaan rajeynaynaa in isbitaal fiican oo shacabka wax u taro oo kuwa hore ka tayaroon iyo waxbarasho aada iyo aad kii hore ugu roon oo fariya in la helaan rajeynayna